Qayladhaan ayaa ka soo yeeraysa dadka xoolo-dhaqatada ah ee ay saamaysay abaarta ka jirta deegaanada miyiga ah ee gobolka Awdal kuwaas oo ku baaqay in loo soo gurmado sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o e da ee magaalada Boorame Xaashim Sheekh Cumar Good
xoolo-dhaqatada ku nool deegaano ka tirsan degmada loghayo ee gobolka awdal ayaa ka cabanaya abaaro ku dhuftay deegaanadaasi oo saamayn ku yeelatay noloshii xoolihii ay raacanayeen taas oo aanay haysan wax baada iyo biyaha oo ku gabaabsiya sida ay sheegeen dadkaasi xoolo raacatada ah oo la hadlay warbaahinta ka howlgasho gobolka awdal ayaa ku baaqay inay u baahan yihiin gurmad deg dega in lala soo gaadho
arigu dee buurtaabuu kagu wada liilsan yahay u dhimashadiisa wax saa ka dhaxay ceel laga qabo ariyihi ma jiro dad unbaa ku daba dhintay oo de sidii xay iyo sida loo hayay unbuu dhoobada irkaday maxalla muxuu qaadi de waa wada sidaa dhul hadbaalo xooluhu cunayaan ma israaci lahayn nin unbuu arigu ka dhiman lahaa dulnimuu ka ayuu ka dhintay arigu mugtaani wax toona ma qabe gaajadii unbaa laysay waa wada sidaa dhulku intaa ilaa haddee baidmaya intay lugahaygu gaadheen gaari aan ku maray lugamakuma meelo gafuma gaadhe caradu waa idi ee ilaahay isagoo wax dhigaya iyo wixii gurmad dee dowladdu taraysa iyadaa taqaano xaaladda guuda deegaanka haddaan kaaga warrano waxaan haysataa abaar dad iyo abaar dunyo waan haysataa waxa weeyaan xoolaha xanuunadaa ku jira xanuunadaa ku jiraa geela dhiiglaa haya wuu dhintaa reeraha qaar baabu ka madhayba oo wax yarba uga jooga aryuhu waa saaka daaligee xooluhu way bukaan shadhaweed waxaa noo yimid qaar xoola daweyn xoolaha ay daweynayeen waxay dhahaan tallaalka uu idiin imanayaa annaku daweynta un baanu haynaa wixii buka markaa waxa weeyaan daweyn bay siinayeen ta dadka haddaanu ka hadallo dee waad arkaysaan dhulka idinba mala waa soo marteen waxaa la yidhi waxay dhaarkaan beelka gooya wixii aad aragteen un baan annaguna idiin faahfaahinayna xoolaha qaar baan xeradaba ka bixin waayo dee dadku hadduu wax siin lahaana ubadkii buu laayeyba oonu qaar baan karsanaynba ninka aan karsanayne wixiisiina jilceen neef markaa ma tooyan karo wuxuu ku warwarayaa ubadkii ilaahay baana wax bixiya taa labadaa sannadood wax roob leedhahaa maana aragba sixir bararka oo raashinkii hawada nagu tegay waxa weeyaan gadbadii sokorta ahayd maanta waxay ku timi saddex boqol iyo weliba saddex iyo afar iyo labaatan kun bay halaa ku timi macaanuulkeeda waxa weeyaan marka qofka neefkiisii laga iibsa walna waxay noogu iman jirtay gadbadu laba boqol bay noogu iman jirtay markuu neefkiisii waayahay ee lagana iibsan waayo sokortiina halkaa marto fariiskii lamid noqdo maxay hayday daqiiqdii lamid noqoto adduunyadu markaa waxa weeyaan ilaahay ilaahay ilaahay umaan gacmaha la hoos haysta guddoomiye ku-xigeenka gobolka awdal muumin muuse ducaale oo deegaanadaasi ku sugan ayaa isaguna u sheegay warbaahinta in ceerashii riigaga ahaa ee dadkaasi iyo duunyada ku cabbi jireen ee ku yiila deegaanadaasi xoola raacatada miyiga ee degmada lughaya ay qaarkood xumaadeen oo ay ka dalbanayaan wasaaradda biyaha inay u soo diraan farsamo yaqaano ceelasha xumaaday sameeya waxaan joognaa maanta tuulada laydhaaha karuure ee ka tirsan degmada lughaya halkan oo ah meesha ugu ballaadhan deegaanka banka ee reer guuraagu dego ee ummaddu ay ugu badan tahay meeshaasi laba ceel bay lahayd labadii ceel ceelkanaa fadhiya ceelkii koonahaas ba laga cabbaa ceelkana wuu fadhiyaa biyola'aana awgeed geel waa halkaa u hadhiya oo ah badasaab ku-xigeenkii gobolka waxaan wasaaradda u soo jeedinayaa macdabtiga biyaha si deg dega in loogu yimaado arrintaas ceelka oo loo kiciyaan wasaaradda macdabtiga biyaha ayaan baaq u diraynaa dadka xoolo raacatada ah ee ku nool deegaanada lughaya iyo meelo ka mida degmada baki iyo saylac ayaa muddo laba sano ah aan helin roobabkii guga waxaanay abaaraha haysta ku tilmaameen mid aan hore u soo marin dadka taas oo ay u raacday bay yidhaahdeen xanuunno ay ka mid yihiin covid sagaal iyo toban ayax sicir barar maceeshadda ay quutaana iyo sidoo kale iib la-aan ku dhacday xoolihii ay dhaqanayeen maadaama ay la iildaran yihiin baad la-aan iyo biyo la-aan haashim sheekh cumar good v o e boorama